wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in tiro maxaabiis ah oo ku eedeysnaa dembiyo kala duwan ay ka baxsadeen xabsi ku yaala mid ka mid a ismaamulada ka tirsan dalka kenya ugu yaraan siddeed maxaabiis ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen xabsi ku yaala deegaanka wundeni oo ka tirsan ismaamulka ta'iifa tafeeta ee gudaha dalkaasi kenya booliiska xukuumadda nairobi ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan sideedda maxaabiis ay la xaqiijiyey inay xabsiga ka baxsadeen kuwaasoo aan la garanayn halka ay jaan iyo cirib dhigeen mas-uuliyiin ka tirsan booliiska dowladda kenya ayaa sheegay in dhammaan sideedda maxaabiist ay baxsadeen maalintii shalay kadib markii ay jibiyeen saqafka xabsiga ilaa iyo hadda lama oga sida ay maxaabiistaan ugu suurogashay inay ka gudbaan dhammaan ciidanka ilaalada ka hayay xabsiga oo iyagoo badqaba ka baxsadaan halkaas maxaabiistani ayaa waxay ku eedeysnaayeen dembiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xatooyo kufsi dhaawacyo ay geysteen iyo faladembiyeedyo kale waxaana ay dowladda kenya dadka rayidka ay ka codsatay inay soo gaarsiiyaan haddii ay helaan wax macluumaad ah ku saabsan maxaabiista baxsatay dhowr jeer hore waxaa xabsigan ka dhacay falal nuucan oo kale ah waxaana shan iyo tobankii bishii julaayo ee sanadkii labada kun afar iyo labaatankii xabsigan ka baxsaday laba iyo toban ruux u dhalatay dalka eritereya kuwaas oo lagu eedeeyey inay si sharci darro ah ku joogeen dalka kenya iyo ruux loo haystay inuu dil geystay